ka dhaceen degmada kaaran gaar ahaan kalaanbari halkaa oo maalmihii ugu dambeeyey ay isku haysteen dhinacyo hubaysan dadka qaarkii ayaa sheegaya in halkaasi dadka jooga ay doonayaan in laga raro kalaanbari lagana dhigo deegaanka ceelcadda ee duleedka muqdisho kooxo hubaysan ayaa marka galabta isku horimaad aada u xoog badan uu ku dhex maray qayb ka mid ah gaarka kalaanbari dhinacy dhinacyo dagaalamaya waa dhinacyo dowladda ka wada tirsan laakiin qaarkood ee maleeshiya ahaan u hubaysan oo deegaanka ku sugan ilaaliyada deegaankan ee loo yaqaano combary ilaa hadda laba qof oo dhaawaca la ogyaha oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamayay maadaama dagaalku aada uu kulolaa daqiiqado koobanna uu socday waxaa laistaa deegaankan calaanbary ayay doonayaan in laga raro maaragtay goobtaas lagana dhigo goob maaragtay ganacsi ah ama hoteelo ah dadka qaar oo deegaanka oo sida badan ay maalmihii ugu dambeeyey ay hadal hayeen in la doonayo kalanbar in laga raro halka oo deegaanka ceelcadde ee duleedka degmada karan la geeyo dadka ku sugan ganacsatada deegaankana waxay doonayaan kawaanka halkiisa inuu ugu yaalo